faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamedee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifitaax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naami raadiyo cadaado jawaar
dawar wanaagsan halkaanu reediyo cadaado kusoo dhawaada warka duur qodobada maanta dhegaysta doontiin waxaa gu duroon laamaha maanka magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose uu joojiyay gaadiidka usoo safi jiray magaalada caasimadaah ee muqdisho dadaaladii lagu dhexdhexaadinayay madaxweynaha waqtu ka dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-isul wasaaraha dowladda federaalk maxamed xuseen rooble oo istaagay taliyihii hore hayaddan oo soo daysa hordoonka qaranka iminkan ah la taliyaha ammaanka qaranka ee madaxweynaha waqtu ka dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo oo kulan la qaatay taliyaha ciidamada xoogga dalka iyo qaar kamida saraakiisha ciidamada ammaanka dowladda federaalka wadahadallo u bilowda kenya iyo dowladda qatar xilli la sugaya go-aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ee dacwadda badda ee soomaaliya kenya maxkamadda ciidamada qalabka sidee dowladda federaalka xukuna guridda ajaanib ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab akhbaaraadka caalamka warka duur aad ku dhagaysan doontiin waxaa ka mid ah maxkamad xukun dil ah ku riday madaxweynihii hore mareykanka iyo maxamed binu salmaan iyo nigeria oo hawada ka xiratay duulimaadyada dalka morocco intaasaad maqashan waxaan qodobada ugu doo korno warka duhuree reediyo cadaado gorowdiya gor warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan saaxiibadana dhegaysanaya waa duhur khamiista saddexiyolabaatanka bisha sagaalada sebtembar sanadka labakunkoobyolabaatanintaasaad maqasheen waxaan qodobada ugu doo koran warka duhure reediyo cadaado iminkai haatana kusoo dhawada warkii oo dhan madaxda golaha waatashiga qaran ee hogaamiyaha u ka yahay ra-isul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble waxay ka wada hadleen in la dhameeyo khilaafka u dhahay madaxa dowladda federaalka ee dowladaha xubnaha ka faasir cabdi faarax cuslaaye ayaa warbixinta warka dhamaystiraya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa shir guddoomiyey shir ay hab fogaan aragga ah xalay ku yeesheen madaxda golaha wadatashiga qaran oo diiradda lagu saaray habsami u socodka howlaha doorashooyinka dalka iyo in sida ugu dhaqsiyaha badan loo bilaabo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyada oo la tix raacayo jadwalka doorashooyinka dalka shirkaaya waxaa qeyb ka ahaa islamarkaana ka qeybgalay guddoomiyaha guddiga maamul iyo doorashooyinka heer federaal oo isagoo mas-uuliyiintii xalay shirkan ka qeyb gashay ka mid ahaa waxaana uu golaha wadatashiga qaran la wadaagay warbixin ku saabsan howlaha guddiga ee ku aadan habsami u socodka howlaha doorashooyinka dalka inta uu shirku socday ayaa waxaa la isla soo qaaday arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin caqabadaha doorashooyinka ku horgudban iyo sidii looga gudbi lahaa sidoo kale shirka waxaa looga hadlay islamarkaana dood adag laga yeeshay arrimaha ku saabsan doorashada aqalka sare oo wakhtigii loogu talagalay uu dhammaaday islamarkaana aan weli lasoo gebagabeyn iyada oo la isla gartay in la dedejiyo oo sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo dhammaystiro doorashada aqalka sare si loogu gudbo doorashooyinka xiga ee dalka ka dhacaya oo ay ugu horeyso tan aqalka hoose iyo sidoo kale midda madaxtinimo ee guud ahaan muhiimada dalka markaa doorashada ugu weyna ay qeyb ka noqonayso iyada oona muhiim ay tahay in marka hore baarlamaanka lasoo dhiso waxaana shirka ay yeesheen madaxda golaha wadatashiga qaran uu imaanayaa xili maalin ka hor uu baaqday shir ay isugu imaanayeen magaalada garowe madaxda maamul goboleedyada dalka kaasi oo loogu ballansanaa in looga hadlo arrimaha doorashooyinka iyo dadejintooda iyo sidoo kale xasaradaha siyaasadeed ee dalka ka jira sidoo kale weli waxaa jira oo aanan xal loo helin khilaafka sii xoogeysanaya ee u dhexeeya madaxda dalka gaar ahaana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka oo xalintooda khilaafka uu markaasi ay ku jireen xubno ka mid ah golaha wadatashiga qaran dadaalada garoodana ay ka haayeen madaxweynaha galmudug iyo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu guuldaraystay isku keenida madaxdaasi waxaana istaagay gebaxaanba dhinaxeynta socotay cabdiqaadir cismo indhooy ayaa warbixinta warka dhamaystiray kulamada u dhexeeya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo la qorsheynaya in lagu dhexdhexaadiyo ayaa xogaha aynu helayno waxay sheegayaan in uu hakad ku yimaaday hakadkan waxa uu yimid kadib markii la sheegay in qodobada qaar dhinacyadu ay isku mari waayeen qodobada la isku mari waaye ee dhaliyay inuu hakad ku yimaado dhexdhexaadinta ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la sheegay inay ugu waawen yihiin wax ka bedelkii lagu sameeyey saraakiishii ciidamada kuwaas oo la sheegay inay ka heshii waayeen xilka qaadinadii la sameeyey oo mid walba uu ku adkeysanayo sida la sheegay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la sheegay inuu ku adkeysanayo in magacaabista saraakiisha hay-adda niseyn isagu leeyahay halka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooblena la tilmaamay in uu mar waliba kasoo horjeestay arinta ku aadan taliska hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed taliyihii uu magacaabay ee bashiir goobe in meesha laga saaro oo uu diiday sida xoguhu ay tilmaamayaan waxaana xukuumaddu ay ku adkeysanaysaa in bashiir goobe uu yahay taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed nisaa waxyaabaha kale laisku khilaafsan yahay sida xogaha aynu ku heleyno ayaa waxaa ka mid ah in uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo sida la sheegay uu dalbaday in madaxwaa in wasaaradda amniga laga wareejiyo wasiirka wasaaraddaas oo u magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyada oo la sheegay in uu magacaabista la tashi isaga lala sameeyo uu ku imaan doono shaqsiga loo magacaabayo wasiirka wasaaradda amniga xilli haatan uu ku magacaaban yahay cabdulaahi maxamed nuur qodobada kale laisku fahmi waayey sida aanu xogaha ku helayno ayaa waxaa la sheegay inay qeyb ay ka yihiin arrinta kiiska ikraan taliil faarax oo ilaa iyo xilligan ka mid ah waxyaabahaas mariwaaga uu ka taagan yahay dhinacyada dhexdhexaadinta ayaa la sheegay in ay ku hongoobeen inay dhexdhexaadiyaan labada mas-uul iyada oo waqti kale ay qaadanayso sida macluumaadyada horudhaca ah ee soo baxaya ay sheegayaan wararku waxay tilmaamayaan in dhinacyadu ay ku dadaalayaan sidii ay u bilaabi lahaayeen qorshe kale oo ka madax bannaan in ay la kulmaan labada mas-uul ee ishayo islamarkaasina waxaa la tilmaamay inay damacsi yihiin in iyaga qudhowda ay la kulmaan dhinacyada la diidan yahay in xilka laga qaado iyo weliba kuwa xilalkii loo magacaabay sida wasiirka amniga iyo taliyayaashii loo magacaabay hay-adda nisa ayaa la sheegay inay kulamo la qaadan doonaan kulamadaasina ay kaga hadli doonaan in ay u bandhigaan waxyaabaha hogaanka dalka isku hayaan inay iyagu yihiin balse iyagu haddii ay tanaasulaan noqon karta xal waara in laga gaaro khilaafka u dhexeeyo labada mas-uul ee dalka ugu sarreeyo maadaama la sheegay in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble labaduba mowqifkooda ay kala istaageen uu yahay mid adag oo dhinac welibana la sheegay inuu diidan yahay inuu ka tanaasulo hal qodob waxaana taasi ay sii adkeysay rajo laga qabi karay xal waara oo loo helo khilaafka adag ee u dhexeeyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo saddexda qodob ee ugu waaweyn oo uu khilaafka markii hore ku bilowday ayaa waxaa la tilmaamay in aanan ilaa iyo xilligan midkood xal loo helin laamaha maanka magaalada marka ee xarunta gobolka shabeelle hoose koonfur galbeed ayaa si ku meelgaara u joojiyay gaadiidka usoo safi jiray magaalada caasimadda ah ee muqdisho kana imaan jiray magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ma jiro wakhti rasmi oo howlaamaha maanka marka ay u qabteen dib u fasixidda gaadiidka kasoo bixi jiray magaalada ee soo aadi jiray muqdisho waxaana gaadiidka safarka loo wareejiyey in la joojiyo magaaladaasi taliyaha ururka afariyo tobnaad guutada afariyo tobanka oktoobar ee xoogga dalka gaashaanla cabdiraxiim dhimoonye oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in baaritaan tiro kooban ay samayn doonaan gaadiidka ay raacaan dadweynaha ee safarka ugu baxa magaala caasimadahi muqdisho arrintan waxay ku soo-aadaysaa ayadoo dulmaadyada shalay qarax miino uu ka dhexdhacay garaash lagu sameeyay gaadiidka ee yaala xaafadda wadajir ee markaa ayn ku qaraxday ninkii diyaarinayay oo horey laamaha maanka u xidheen balse la sii daayay taliya cabdiraxiin muunye waxa uu sheegay inay la wareegeen garaashka uu qaraxu ka dhacay islamarkaasna baaritaan ay ku wadaan garaashka ayagoo maanta joojiyay gaadiidkii marka kasoo bixi jiray ee safarka u soo-aali jiray muqdisho taliyihii hore haatan wasuudda sirdoonka qaranka fahad yaasiin xaaji daar waxaa kuna la qaatay saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa boliiska markale cabdiqaadir cismo indhoy ayaa warbixinta warkaan soo koobaya agaasimihii hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed enise fahad yaasiin xaaji daahir ayaa xalay kulamo gaargaar ah marka lala qaatay saraakiisha ciidamada dowladda fahad yaasiin xaaji daahir ayaa xalay xarunta hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed enisa ee habarqadiijo la yiraahdo waxa uu kulan gaar ah kula qaatay saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya saraakiisha uu kulamada ula qaatay ayaa waxaa ka mid ah taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya odawaay yuusuf raage iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal xijaar waxaa sidoo kale kulanka la sheegay inuu goobjoog uu ka ahaa taliyihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed enisa u magacaabay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee yaasiin farey si la mid ah waxaa kulanka goobjoog ka ahaa taliyaha qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir farxaan qorole xogahan ayaa waxay tilmaamayaan in kulanka lagaga hadlay marxaladda adag oo uu dalku ku jiro iyo weliba kaalinta hay-adaha amniga agaasimihii hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed enisa fahad yaasiin xaaji daahir oo horaantan laga wareejiyey inuu hay-addaas agaasimo uu kasii ahaado ayaa hadda ah la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweyne farmaajo kulankan macluumaadyada laga helo waxa ay tilmaamayaan inuu ahaa mid casri sharaf ah oo uu sameeyey fahad yaasiin saaxiibadiisa hore oo ay hay-adahu amnigu ay qeyb ka wada ahaan jireen iyada oo wararku ay sheegayaan kulankan sidoo kale inuu ku qotomo oo ay dad badan u fasireen inqilaab ka dhan ah ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo hay-adaha la sheegay lagu abuurayo fikrad ka dhan ah ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo sida wax u wado xogo waxay sheegayaan in kulankaa sidoo kale diiradda lagu saarayay si uusan isku dhac u dhexmarin ciidamada ka wada tirsan kuwa dowladda soomaaliya fahad yaasiin xaaji daahir ayaa la rumaysan yahay in xilligan khilaaf weyn uu kala dhexeeyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble khilaafkaas kala dhexeeyana waxa uu yimid baaritaan lagu sameynayo kiis isaga lagu tuhmayo sida xogaha ay tilmaamayaan waxaana kiiskaas uu yahay midka dilka ikraan taliil faarax oo ehladoodu ay ku eedeeyeen in uu mas-uul uu ka yahay ama uu qeyb ka yahay dhinacyada ay ku tuhmayaan fahad yaasiin waxa uu bilihii ugu dambeeyey uu ka maqnaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka horaantan ayaa dalka jabuuti xili uu kusoo wajahnaa magaalada muqdisho lagu xanibay isagoo dib loogu celiyay magaalada istaanbul balse duulimaad toos ah uu kaga yimaada istaanbul ayuu ku yimaaday magaalada muqdisho xilligaasi waxa uu ka dambeeyey waxa uu bilaabay kulamo gaargaar ah oo uu la qaadanayo saraakiisha ciidamada kuwaas oo uu ku dardargelinayo kulamadaas sida amniga dalka iyo sida uu si gaargaar ugula kulmi lahaa saraakiisha ciidamada isla markaasina xooga uu saari lahaa xubnaha ka aragti duwan inuu kulamo gaargaara ula qaato wararku waxay sheegayaan in kulamadii ugu dambeeyey oo aanan laga helin macluumaadya dhammaystiran ay kusoo koobnaayeen cashar sharaf oo uu saraakiishaas u sameeyey dad kala duwan ayaa kulamadaas kala hadlay siyaabooyin kala duwan waxaana dadku qaar ay ku macneeyeen inuu yahay mid uu ku inqilaabayo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble genaraal cabdalla cabdallah oo mar taliska hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed qeyb kasoo noqday ayaa qoraal uu arrinkan ka qoray waxa uu sheegay in fahad yaasiin uu iclaamiyey dagaal markaasi kulankan ka dhacay xarunta habarqadiijo waxaana qoraalkiisa uu ku yiri casho u eg inqilaab ciidan ayaa caawa ka dhacday xarunta hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa dhammaan taliyayaasha ciidamada marka laga reebo bashiir goobe ayaa la shiray taliyihii hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa fahad yaasiin xaaji daahir waxaana uu sheegay in uu lain uu in la galay marxalad dagaal oo oo loo diyaargaroobo wakhtigan saraakiishan ka qayb gashay shirkan waxa ay ku tixgeliyeen kulanka in uu diyaar u ahaa ama ay u diyaargaroobeen dagaalwaa in ay u diyaargaroobeen dagaal iyo amar la siiyo inay la shaqeeyaan taliyaha u magacaaban madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee ku magacaaban hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa rooble dagaalkii uu haafka ama dhaxda ee, uga tegay waxaanu u malaynayaa buu yidhi inuu isaga goostay dagaal mar kale isaga ka dhan ah sidaas waxaa ee, sheegay jenaraal cabdalla cabdalla oo taliska sarsare ee hadda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed mar qayb ka soo noqday si kastaba ha noqotee fahad yaasiin xaaji daahir waa la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweyne farmaajo ayaa xilligan waxa uu bilaabay sida la sheegay kulamo gaargaar ah oo ka dhan ah madaxweyne waa ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble maanta oo isniin ah ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka waxay ku kala duwan ay ku riday laba nin oo ajaanib ah laguna helay inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab kuwaasoo maxkamadintooda ay kasoo martay herar kala duwan laba nin magacyadu ay kala ahaayeen dareen atoni barnes oo u dhashay dalka ingiriiska iyo axmed mushtaqiin bin cabdulxamiid oo u dhashay dalka maleesiya ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ku heshay in muddo ay la shaqeynayeen ururka al-shabaab ee ka howlgala soomaaliya islamarkaasna soomaaliya ay kala soo galeen sanadkii labadakuniyo sagaalkii iyo sanadkii labada kun iyo toddobadii warka duura intaas maanta ku dhanya saaxiibayaal duur wanaagsan